aan ku bilaaba ee sida aad maqlayseenba maxkamadda gobolka banaadir ayaa waxaa ay sheegtay inaanan lala bixi karin lacagtii imaaraadka carabta looga qabtay garoonka aadan cadde sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobankii guddoomiyaha maxkamadda cabdulqaadir maxamed xasan ayaa warqad uu soo saaray ku sheegay in lacagtaasi aan laga saari karin bangiga dhexe asagoo ku sababeeyey inuu baaritaan ku socdo weli lacagtan waraaqdan ayaa kusoo beegmaysa xili ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble uu ambabaxay dalka imaaraadka carabta wariyaha v o eda xasekaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan kasoo diray muqdisho maxkamadda gobolka banaadir ayaa warqad ay maanta soo saartay waxa ay ku hakisay in la bixiyo lacagtii dowladda imaaraadka sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii looga qabtay gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho taasoo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble uu horraantii bishan sheegay in dib loogu celinayo dalka imaaraadka lacagtan oo ay caddadeedu tahay sagaal dhibic lix milyan oo dollar ayay maxkamaddu sheegtay inaan laga bixin karin qasnada dowladda maadaama sida ay qoraalkeeda ku xustay ay dalka ku soo gashay sifo sharci darre ah waxaana qoraalka maxkamadda ku jiray in xeeraalinta qaranka ay dalbatay xayiraadda lacagtan haddaba maxkamadda gobolku awood ma u leedahay inay qaadato go-aan noocan oo kale ah waxaan su-aashaasi hordhigay brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay cilmiga sharciga maxkamadda gobolka banaadir waxay soo saari kartaa xukun kastoo iyadoo u aragto inuu yahay xukun qaanuuni ah way soo saari kartaa waa maxkamad gobol oo runtii awood badan leh marka cid kasta oo u arki karta go-aanka maxkamaddu ay qaadatay inuu yahay go-aan aan sax ahayn waxaa uga furan inay racfaanka qaato oo maxkamadda racfaanka ay aado marka dhinaca qaanuunka la fiirinayo siyaasadaha iyo qaanuunku labay kala yihiin arrintu hadday tahay masale qaanuuni ah ma aha masale inta badan dooda badan laga furo waa masale u baahan keliya dhinaca qaanuunka laga fiiriyo midda kale muhimka waxay tahay xeer ilaalinta guud ee qaranku sida kuwa ku cad magaceeda xeer ilaaliyaha qaranka xeerarka iyo shuruucda wadanka ayuu ilaaliyaa cid kasta oo markaa kusoo mataqaanaa xadgudub uu ka ilaaliyaa marka ugu dambaysana meesha uu keenay dacwadiisa waa maxkamadda maxkamadda markaa waxay fiirisaa eedahaas uu keenay xeer ilaalintu ma saxba sax maaha saxba sax miyaha saas kale dood bay ka samaysaa way fiirisaa haddii marka maxkamaddu ay ku raacdo ay go-aan qaraar ka gaadho qaraarka qaraar buu ahaanayaa maxkamadeed oo garsoorahaas uu yahay garsoore go-aan qaatay asbaabta keliya marka ee lagu celilayn kara waxay tahay ciddii aan ku qanacsanayn waxay xaq u leedahay muddo soddon casho gudahooda inay qaadato racfaan maxkamadeed kadibna maxkamadda racfaanka ay aado kadibna wixii marka halka ka soo baxa ayaa lagu burin karaa maxkamadda gobolka banaadir go-aankeeda qaraarka maxkamadda gobolka banaadir ay gaadhay waxaa burin kara maxkamad kale oo racfaan baa burin karta saas way qaanuunka marka la fiiriyo iyadoo siyaasad iyo xukuumad iyo aan waxba loo kala eegin waxa weeyaan go-aanka garsooraha uu gaaray maanta racfaan baa ka furan racfaankaas in la qaato weeye haddii ay dood dhibaato haddii lagu qancana waa okay weeye amarka maxkamadda gobolka banaadir ayaa ku soo aadaya xilli xasaasi ah oo uu khilaaf ba'ani ka dhex oogan yahay madaxda ugu sarraysa dalka waxaana sidoo kale amarkani uu ku soo beegmayaa iyadoo barqanimadii maanta uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya u ambabaxay dalka isutagga imaaraadka carabta isagoo muddada uu halkaasi joogana kulamo la qaadan doono madaxda sare ee dalkaasi oo uu kala hadli doono arrimo ku aadan iskaashiga iyo xoojinta xiriirka labada dal xasan kaafi qoyste v o a muqdisho